ololo nadaafadeed ee lagu fuliyay xaafada bandar qaasime ee magaalada boosaaso iyo weliba ujeedsiyeeta reedhangnagowka nadaafada iyo bilicda magaalada maadaama uusa bilowday waqti roobaadka goga muhiimnayeeta in la nadiifi milo biyo fadheedayaan qashanka la dhikow waliba ololo nadaafadeed horkahayay gudoomiyaha xaafada bandar qaasim ee magaalada boosaaso abdi maxad maxamed ismaaciil ooyo wehliyayaan qaybo sharduwan bulshada iyo weliba saas oo kale maamulka shirkada qashanka gaadasa gudoomiyaha xaafada bandar qaasim ee magaalada boosaaso abdi maxad maxamed ismaaciil iyo waliba uuse sheegay inuu ku goonta nadiifinta xaafado usoona bulshadan kabaagi ku shaqeeyowka nadaafada guud maanta waxaa joognaa shaqadeeni maalinahayd ee nadaafadda maanta jimcaha waxaan ka shaqeynaynaa laanta howlwadaag waxaana taagannahay meesha gudoomiyaha degmada magaalada boosaaso nagu daafuray hal san iyo bar ka hor ololaha nadaafadda ee magaalada boosaaso barxaddii goolis oo maantana aan dib ugu soo noqonay oo aan ka shaqeynayno runtii aad baan ugu faraxsannahay inaan waajibkeena shaqo aan gudano ka dowlad hoos ahaana runtii waxaa naga go-an inaan magaalada bilicdeeda quruxdeeda soo celino runtii waxaan ka dignay dhowr jeer dadka inay keenaan meelaha meelaha qashinkeena keenaan qashinku waa cudur cudurkuna intuu kuu dhowya qashin intuu kuu dhow yahay buu cudur kuu jiraa meel kasta oo qashin yaalana cudur ka dhow dadkana waxaan leenahay badqabka caafimaadka iyo ilaalsada dadka qashin keenayana iska dhixiya aaggaan waxaa la rabaa haddii la nadaafiyo la nadiifiyo inaysan qashin lagu soo celin runti run ahaantii aad baan waxaan ugu faraxsanaan lahayn meesha aan ka shaqeynay inaan ku aragno sideeda iyadoo ah kormeer walba oo aan sameynana quruxdeeda inay ahaato dhibaatada kale tanaasita waxay tahay markaan dhinac walba ka eegnay oo meel walba fiiranay waxaan noo soo baxday ummadda aan wareysanay waxaan noo soo baxday in magaalada tan hal shirkad ee ka shaqeysa alaamin la yiraahdo shirkadda alaamin aysan ku filnayn magaalada tan dhibi ahaanteedaba waxaan aad u rajaynaynaa in uu gudoomiyuhu uu garto inaysan shirkadda alaamin aysan kafaalo qaadi karin ama aysan baahi tiri karin guryaha kan inay qashin ka wada qaado magaalada boosaaso dhan waxaan jeclaan lahaa in halkaas uu gudoomiyaha si fiican u fiiriyo si loo helo duudigay dadaalka ku bixinayno inaan magaalada aan qurxino waayo shirkaddu waxay qabanaysaa runtii shirkaddu waxay qabanaysaa inay guryaha dad ka qaada qashinka miradaha iyo meel walba qashinyaal waa markay awoodo wey shirkad ku filan magaalada tan in la keeno ama laba shirkadood oo kale bay magaalada tan qaadi ka dhaa waa magaalo aad u weyn dadka aad bayna alaamin uga cabanayaan wax badan baan ka leexanay oo waddo kaleta ka marnay runtii alaamin ma ahan shirkad magaalada tan gebiahaanteeda kaafin ka dhaa taasa intaasaa ka leeyahay meesheeda iyo nidaamkeedana waa geeni doonaa waxaana kaga dacwoon doonaa gudoomiyaha degmada magaalada boosaaso ololoogon iyo waliba iyaakoo la kafadaay in lugu ku horseeda goobo biyo fadheedayaan galikadeedii u qashanka waana lagu shaqaya caafimaadka bulshada